haddii aan ku laabto salmaan axmed salmaan filimka tacadiyada ugu xooggan ee uu maraykanku u geystay waxaa ka mid a gumaadka khasa oo ilaa iyo hadda socda isagoo u maraya yuhuudda filimka sidoo kale waxaa lagu muujiyey weeraradii kow iyo tobankii sebtembar waa maxay weeraradaas iyo cilaaqada ka dhexaysa qadiyadda falastiin maraykankuse wax ma ka bartay weeraradaas waad mahadsan tahay walaalka siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka waxay ku dhisan tahay ilaalinta kayaanka sahyuuniga ah ee lagu beeray caalamka islaamka inkastoo dadka taariikhda diraaseeya ay badankood ogaayeen in ballanqaadkii balfor oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee ingiriiska uu buddhig u ahaa in yahuudda lagu deegaamiyo dhulka filistiin haddana xaqiiqooyinka uu filimka alkataa'ib soo bandhigay waxaa ka mid ah in maraykanku uu kaalinta koowaad mar weliba kaga jiray taageerada yahuudda oo sanadkii kii ayuu kongareska maraykanka meel mariyey qaraar ogolaanaya in yahuudda xoog lagu deegaamiyo filistiin ee dalkaasna iyaga lagu wareejiyo wuxuu filimka sidoo kale muujinayaa in taageerada yahuudda ay dowladda maraykanka u tahay siyaasad aan marnaba isbedeli karin sidaas darteed madaxweyne weliba oo maraykanka soo mara waa inuu bixiyaa ballanqaad rasmi ah oo dhigaya ilaalinta yahuudda badi madaxweynayaashii soo maray maraykanka ayaa filimka lagu soo bandhigayaa muuqaaladooda iyagoo tilmaamaya inaanay gorgortan ka galaynin taageerada yahuudda arrinta kale ee muhiimka ah waxay tahay in dowladda maraykanka ay u aragto jiritaanka kayaanka sahyuuniga ah mid ka qayb qaadanaysa amniga maraykanka sidaasi darteed waxaa dukumentariga alkataa'ib uu si biyo kama dhibcaan ah oo aan wax mugdi a ku jirin u soo bandhigayaa in maraykanka iyo kayaanka sahyuuniga ay yihiin dameer iyo labadiisa dhegood oo aanay jirin meel ay ku kala tagaan ama ku kala duwan yihiin marka taageerada maraykanka uu siinaya yahuudda ma ahan mid afka baarkii ah oo madaxda maraykanka un ay warbaahinta ka horsheegaan taakulada sanadlaha ah marka laga hadlayo dhanka militariga ee uu maraykanku siiyo yahuudda waxaa lagu qiimeeyey saddex dhibic siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah sidaas darteed tani waxay ka dhigan tahay in maraykanku yahay cidda maalgelinaysa isku dubaridaysa mas-uulka koowaadna ka ah gumaadka iyo xasuuqa kudhowaad ee sanadgirsaday eeay xilligan yahuuddu ka wadaan marinka khaza waxaa muuqata marka weli in dowladda maraykanka aanay waxba ka baran khasawaadkii kow iyo tobanka sebtembar ee saddex iyo labaatan sana ka horgelgelay dalkaas oo waxaan la soconnaa waxaa ku riixay mujaahidiinta alqaacida inay fuliyaan weeraradaas inay ahayd taageerada maraykanku siinayo yahuudda si ka badan oo ka muuqata saddex iyo labaatan sana ka hor qaabkii ay ahayd taakulada maraykanka ee yahuudda ayay hadda dowladda maraykanka u taageeraysaa yahuudda waxaana caddayn u ah in gantaalada lala dhacayo carruurteenna hooyooyinkeenna iyo dadkeenna jooga khaza ay yihiin sawaariikh amerikan ah marka asbaabihii keenay in maraykanka la weeraro daarihiisa dhaadheeraana dhulka lala simo weli way taagan yihiin weliba si ka waadaxsan saddex iyo labaatan sano ka hor tani waxay marka mas'alatu wakhtin oo keliya ka dhigaysaa beegsashada maraykanka iyo masaalixdiisa shakina kuma jiro in muslimiinta ku firarsan dunida iyo hormuudkooda mujaahidiinta ah ay qorshaynayaan in maalin un ay ka aargoostaan ee dowladda maraykanka inkastoo khasawaadkii kow iyo tobanka sebtembar ay maraykanka ku keeneen isbeddel xoog leh oo saddex iyo labaatan sano gudahood laga dilay maraykanka in ka badan shan iyo toban kun oo askari in ka badan soddon kunna iyagu isdileen in ka badan siddeed trilyan oo lacag ahna khasaaray oo ay u dheer tahay khasaaraha tooska ah ee ka dhashay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar oo ahaa dhimashada ku dhowaad saddex kun oo ruux oo amerikaan ah iyo khasaaraha laba boqol afartan iyo toddoba dhibic shan bilyan oo dollar haddana waxaa muuqata in weli maraykanku aanu casharkaasi si fiican u fahmin weeraro badan oo la mid ah kow iyo tobanka sebtembarna u baahan yahay laakiin waxaa dhanka kale xusid mudan inuu jiro baraarug xoog leh oo ay la nool yihiin shacabka maraykanka siiba dhallinyarada u dhexaysa labaatanka sano ilaa soddonka sano kuwaasoo dareemay in dowladdooda ay daalimo tahay iyaduna duulaan ku tahay dunida muslimka ah bilo kadib markii uu qarxay dagaalka khaza waxaa shacabka maraykanka ay ku baraarugeen risaalo uu sheekh usaama binlaadin uga hadlayey waxaa ku riixay inuu abaabulo weeraradii kow iyo tobanka sebtembar in ka badan toban milyan oo ruux ayaa risaaladaasi akhristay ka hor inta aan laga saarin baraha internetka dadka daawaday ee amerikaanka ahna waxay sheegayeen inay fariintani indhaha u kala furtay xaqiiqooyin badan oo laga qarinayeyna ay markan ogaadeen dabcan arrinkaasina ee filimka wuu xusay oo lagu soo qaatay gebagabadii arrimaha muhiimka ah ee uu filimka soo bandhigay waxaa ka mid ah fatwadii caanka ahayd ee uu sheekh usaama binlaadin ku sheegay in qofna aan lagala tashan dilka dadka amerikaanka ah xilligan la joogana waxaa suuragal ah in ee fatwadaasi ay dhiirigeliso ee dhalinyaro badan oo muslimiin ah